socdaa qabyatirkii dastuurka ayaa socda qabyatirkaas oo muddo badan soo jiitamay duruufo jiray awgood oo hadda aan faahfaahintooda wadageli karin marka waxa uu soo maray dastuurkan marxalado badan oo kala duwan oo hadda aan rajaynayno tan hadda aanu halkan ku daafurayno in ay ugu dambayso aanu ku gunaanadno sida uu sidaa aad sheegtay wax badan oo la xiriira ama dowlad dhiska ama muxuu ahaa shaqa howlqayb mas-uuliyada qaybsiga iyo awood qaybsiga khayraad qaybsiga heshiisiinta dadka wax badan waxay ku xiran yihiin dowladnimada sideedaba iyo habka ay wejiga ay yeelanayso dowladnimada yani dalkeen waxaasoo dhan dee waxaa abba u ah ay ku xiran yihiin waa dastuurka laba kun labayo tobankii ilaa iyo hadda dadka soomaalidu diboogis dastuur bay maqlayaan laakiin ilaa hadda wax laga bedelay ama laysla qaata ma jiraan magaalada soomaali meel ka baxsan baa laga hesaa dastuur
waa su-aal muhima fududeyna maarata si looga jawaabo waxa weeye waxaa inta yada yani dastuurka ku lug leh waxaanu mar walbaba ama isku canaanaa ama cid kale ku canaanana sida uu u dheeryahay waktiga uu soo jiitamayey maaragtay hawshana soo jiitamaysa hawsha dastuur samaynta iyo daboogista dastuurka marka annagu inta badan yani dhinacyo kalaan saaraa eed hawshani waa wax weyn wax naga weyn waxa weeye arrintani maadaama ay tahay yani muxuu ahaa arrin mas-uuliyadda heer qaran oo cid walba ka sarraysa ma aha wax cid gaara ku xiran ama cid gaarihii maarata ay ku tala bixi karto ama haddaan dadaal wada jira loo samayn yani dhinac walba xag taageero iyo xag talo iyo xag magaranaysaa fududayn iyo haddaan loo samayn ma aha yani muxuu ahaa hawl yani fuli karaysa maaha marka waxa weeye muddooyinka muddada dheer oo dastuurka uu soo jiitamayay sababaha annagu aan u aanayno markii aanu cilmi baaritaan badan iyo samaynay iyo ofiisi oo muddadaa dheer u qaatay saddex iyo toban sano iyo magaraysa muddo gaaraysa waxa weeye waxaa ka mid ah weli wixii hadda ka horreeyey dastuurka lagama dhigin dastuur soomaaliyeed waxa weeye dastuurku wuxuu magan u ahaa yani ajnebi xagga maalgelinta iyo xagga jahayintaba maxaa yeeley wax kasta ciddii maalgelisa ayuunbaa go-aankeeda iyo leh mahmaabaa jirta soo jireen ah oo tidhaahda nin aan quudkiisa ku filan qaraarkiisa ma yeesho marka qaladka ugu weyn wuxuu ahaa oo aan sidaan kolley u arkayo in yacni muxuu ahaa cid kale oo ajnebiya yani magan loogu ahaa saddex iyo tobankaas sano markii ugu horreysay oo dhaqaalo soomaaliyeed iyo miisaaniyad dowlad soomaaliyeed leedahay qoonda lagaga daro yani hawshan dastuurka waxay ahayd dowladdan hadda jirta laakiin shirweynihii halkan ka dhacay aanu joognay dowladda noori baa maalgelinaysay weli waxaa laleeyahay gacmo gacmo sheega ku jira meesha gacmo sheega badan baa ku jira waaweyn laakiin waxbay dhaamaan yani waxa weeye awal dee lamaba xusi jirin yani madaxdii hore oo jirtay oo ka horreysay yani dowladdan xataa inuu socdo yani barosheeskaas dastuur samaynta waxaad moodaa inay dhakamaqalun ku ahayd ama marar badan yani muxuu ahaa farta lagu fiiqay inay daacad ka ahayn maxaa yeeley oo islahaayeen qaar yani ka mida maarata mas-uuliyiinta lagaba yaab inuu maaragtay idinku noqdo hadhow wax idin xaniba oo laydinku qabsado laydin taxraacoliyo dastuurkii baa jebisay marka ajnebiga maganta loogu ahaana dabcan lagama sugeyn inay u hagalbaxaan ajnebigu waxa weeye intooda daacadda kuu ah hataa ugu fiican waxa adigu aad yani muxuu ahaa qabsanayso iyo isha laga arko ayuunbaa lagugu caawin karaa oo lagu taakulanaya laakiin ma jiro nin walba dantiisu wataa marar badanna danta maarata adigu aad leedahay iyo umadahaas kale iyo wadamada kale dantood waa iska hor imanayaan marka dantaadi cid adiga kaaga shaqaynaysa adigu haddaadan maaragtay muxuu aha daryeel ma jirto maadaama dastuurkaadan shacabka horgeynina oo hadda aragti dadweynaysan culaysyada ka haysan siyaasiyiinta kale aragtida duwan ee maamulada ugu horeeyaan ma matalaada wakiilada ka yimid bay ku qanci doonaan mase waxaad qasab ahaan doonta inaad gurmeysha horgeysaan
horta waxa weeye innaga waxyaana oo dhan baa waxay yihiin maogtahay wax أنا ظروفة أنا عادي أهين دول لما أن أهين عادي iska yaqleel ah oo weli dhutan aad u dhutanaysa ayaa aan duruufteenna ku ay magaranaysaa magan u tahay marka marka ay wadanku wadan iyo dowladnimadiisa iyo qarannimadiisa markay sugan yihiin oo wax walba hawl walba ciddii lahayd iyo wax walba siday ahaayeen yani loo qabanayo adduunka kale sida uu sameeyo waxa weeye dastuurka yani waxaa sameeya waxa la yidhaahdo guddi madax bannaan ama gole madax bannaan commission maaragtay ayaa loo xilsaaraa oo khubaradiisa iyo dadka maaragtay hawshaas leh iyo ayaa ay ku xanta waxa kale oo dhan waxa weeye wixii ma garanaysaa marka u dambayso la go'aaminaya in ummadda laga talageliyo oo ra'yigeeda la ogaado laakiin laguma farageliyo maaragtay yani khubaradaas iyo guddiga madaxa bannaan hawsha iyaga sababtu waxa weeye waxaan waa wax qaran oo qaran leeyahay waa ka duwan tahay wax dowladeed wax dowladeed iyo wax qaran waa kala duwan yihiin dowladdu waxay ka mid tahay saamilayda qaranka leh ama dhinacyada qaranka qarankan uu ka dhexeeyo oo sharaakada ku ah dhinac ka mida weeye ma wada aha maarata qarankii dhinac labaad waxa weye waa mucaaradka dowladba mucaarad bay leedahay dhinac saddexaad waa bulshada madaxa bannaan iyo madaxa bulshada raydka waxaa la yidhahda iyo nsted actors waxaa ingiriiska lagu yidhahdo dhinaca kale yani umadweynta innaga hadda dowlad goboleedyo iyo waaba soo baxay intaas oo dhan waxaa la rabaa inay ku qancaan intaasoo ka wada dhexeeya intaa mid walba sharciyo u gaara wuu samaysan karaa sharci markay noqoto laakiin dastuur markay noqoto qarankaale waa heer qaran marka hal dhinac oo ka mid a dhinacyadaas hadduu dastuurka sameeyo dhinacyada kale waxay ogolen inay haddii annaga nama khuseeyo masalan dowladda oo hal dhinac oo ka mid a hadday samaysato oo xukuumadda iyo baarlamaankeeda iyo waxay doontaba hadday sameeyaan mucaaradka iyo maxay ahayd ururada madaxa bannaan iyo bulshaweynta iyo dowlad goboleed waxay xaq u leeyihin inay yidhaahdaan maaragtay annaga nama qabto dastuurkaas marka si aan cidina u oran annaga nama qabto oo cid gaaraa samaysatay ama qolo dowladda hoos timaadaa samaysay ayaa loo sameeyaa ma garanaysaa yani guddi madax bannaan guddigaasaa sameeya guddigaasi markuu ka soo faaruqo ayaa la tashigeeda waxaa lasii gaarsiiyaa inta kale oo maaragtay muxuu ahaa ama guddiyo kale ha noqoto ama ha noqoto ma garanaysaa madweynta iyo gobollo iyo degmooyin ama ha noqoto maaragtay baarlamaanka yani marka ugu dambeysa ugu dambeyntii barsoor hawsha maanta aad bilowdeen yaad kula laabanaysaan guulis baad samaynaysaan ma adinkaa go-aan gaaraya ma waxaad tegaysaan maamuladii hawsha bilowga ee saddex toban sano kadib aad hadda dib u eegeysaan xaggee kula laabanaysaan maanta waa su-aal fiican wey inta aad sheegtay oo dhanna way tahay yani jawaabtu way ku jirtaa run ahaan waxa weeye horta annagu yani guddigan madaxa bannaan waa cidda koowaad uguna muhiimsan oo tirdaxaadka u ah hawshan u xilsaaran weeye marka laakiin ma laha go-aanka ugu dambeeya annagu waxaanu leenahay wixii inaan fududayno ka soo shaqayno oo markaas waa kan naga sida ugu qumana aanu u aragno